magacayga waxaa la dhahaa furqaan hashim waxaan ahay chairmanka gruupka youthka la dhaho northern youth champions xaflad ayaan soo agaasimnay xafladda oo looga hadlayay mukhaadaraadka sida mukhaadaraadka loo yareen lahaa garissa county waxaa keena in dhallinyarada ee mukhaadaraadka ay cunaan sidee looga qaban karaa dhallinyarada mukhaadaraadka iyo arrimo badan dowladda iyo subkem ayaan wada hadal aan la sameynay waxaan leenahay ujeedada oo ay tahay in aan yareyno mukhaadaraadka garissa county magacayga waxaa waa nacima mukhtaar xuseen member of northern youth champions dhibaatooyinka ay leedahay drugska aan iskugu yeeran ilmaha maanta inaan ka hadalno dhalinyarta maadaama gaarisa county zaa-id ay hadda ugu soo badanayo maalaha drugska lagu gado dhalinyarta oo zaa-id ay u isticmaalayso drugs inaan ka wacyigelinno sida oo loo joojin lahaa dhibaatooyinka ay leedahaan aan u sheegno anden markaan sidee marka waxaan samayn karnaa maadaama sheekhaya waxaan kaashanaynaa sheekhayaha oo magaalada gaarisa county iyo gaarisa county dowladdana waxaan rabnaa inay naga caawiso sida aan u joojin lahayn dhalinyarteena aan ooga ilaalin lahayn meelaha lagu gado drugska dhanna inaan iska baangareyno so that dhalinyarteena markan ay si fiican dad oo wanaagsan ay u noqdaan magacayga waxaa lahaa cabdulaahi cabdiqaadir salaad waxaan ahay vice chairman n y c northern youth champions maanta halkan waxaan ku qabanay fadhi fadhigaas oo waxaa usoo yeernay dhalinyarta magaalada gaarisa oo aanu kala hadlayn isticmaalka daroogada magaaladeena hadda hadda waqtiga la joogo isticmaalka daroogada magaaladeena way ku badatay aad iyo aad ugu badatay dhallinyarteena waa lagu fasahaadinayaa dowladdan waxaan ka bari lahayn inay nagu caawiso ee gacan nagu siiso tilaabo ay qaadaan sidaan oga hortegi lahayn muqaadaraadka magaaladeena lasoo gelinayo sababta u weyn hadda dhalinyarteena ugu badan tahay muqaadaraadka waxay tahay shaqa la-aanta ee dhalinyarta haysato stresska fikirka faraha badan danla-aanta beelaha la jijoogsanayo ayaa sababaysaa inay dhalinyarteena ay isticmaalaan daroogooyinkaas marka dowladda waxaan ka bari lahayn ayagana inay bal wax taraano dhalinyarteena ay maaragtay shaqa abuur u sameeyaan waxun lagu caawiyo dhalinyarta maaragtay busy laga dhigo la mashquuliyo